qaramada midoobay ayaa cunuqabateen saaraysa qolyaha wax jariibiya ee ku sugan dalkaasi libiya waxaana jirtay warbixin ay soo saareen golaha ammaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa cunuqabateen kusoo rogay lix ruux oo mas-uul ka ah howlgallada dadka lagu tahriibiya ee ka soconaya libiya waa markii koowaad dadka wax tahriibiya lagu daray liiska cunuqabateenada caalamiga ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay kusoo rogeen dadka liiska lagu daray ayaa waxaa ka mid ah afar liibiyaan ah oo kamid yahaa oo uu ka mid yahay nin madax ka ahaa qaybta qaybta ciidamada ilaalada xeebaha dalkaasi laba ruux oo u dhalatay dalkaasi ilateriya ina ka mid a dadka cunuqabateynta hadda samaynaysa dadka wax taariibiya ayaa ka faa'idaystay amniixumada ka jirta dalka libiya iyagana boqolaal kun oo ruux oo u diray badda qaar ka mid ah qaar badan oo ka mid ah taariibiyaashan ayaa ka gudooday xarumaha waa qaar ka mid tahriibiyaashan ayaa la tilmaamayaa in saameyn weyn ay ku yeelan karto warbixintan ka soo baxday qaramada midoobey iyo weliba go'aanada lagu soo rogay cunuqabateenada xubnaha madaxda u ah cunuqabateyntan ayaa ka kooban in safarada caalamiga laga xayrayo iyo lacagtoodaba in la xanibi doono dhammaanba dadkan hadda lagu soo rogay ee cunuqabateyntu ay saameyn doonto qorshahan ayaa markii ugu horreysay soo dhigay bishii may balse dalka ruushka iyo weliba dalal kale ayaa arrintaasi ka biididaan se yeeshee markii dambe waxaa laysku raacay in cunuqabateen lagu soo rogo